bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha nofembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan diyaarad siday dad qaxooti soomaaliyeed oo laga keenay dalka kenya oo gaaraya ilaa iyo lixdan ruux ayaa maanta gaartay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona halka ay kusoo dhoweeyeen xubno ka tirsan maamulka maamulka jubbaland ee u hogaamiyo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe mas-uuliyiinta maamulka inkastoo ay ka gaabsadeen in wax faahfaahin ay ka bixiyaan dadkan lixdanka gaaraya ee dib ugu laabtay magaalada kismaayo qaybna ka ahaa dadkii qaxootiga ee ku noolaa xeryaha dadka barakacayaasha ee ku dhaqan dalkaasi kenya ayaa waxay haddana noqonayaan dad muddooyinkii lasoo dhaafay la hadal hayay kuwaasi oo lagu celinayo qaybo ka mida gudaha dalka kenya waxaana dadkan qaarkood ay sheegeen in ayagu ay jeclaysteen inay dib ugu soo laabtaan gudaha dalka soomaaliya maadaama aysan wax nolola ku haysan xeryaha qaxootiga ee ku yaalla gudaha waddankaasi kenya tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii saddex geesoodka ee u dhex maray ama u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga iyo sidoo kale dowladda kenya dhinaca kalena dadka dadka qaxootiga ee ku dhaqan qaxaryaha qaxootiga ee gudaha dalkaasi kenya ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin qayb ay ka tahay roobabka ka daaya halka oo aynan haysan meel ay gabaad kaga dhigtaan ayagoona sheegay inaysan haatan haysan wax bacyo ah oo ay kaga dukaashadaan dhibicda roobka oo ka daysa qaybo ka mida dalka kenya gaar ahaan dhinaca xeryaha qaxootigaha ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi waxaan ka cabanaynaa dhibaato badan baana haysa marka ugu horaysa gurila-aan hadda roobkaan isku tagnay gurila-aan baana haysa bacdii ummadda mar bura la wada siin jiray waxaa la yidhi xululaysi baa lagu bixinayaa taayada wayna dhibtay oo waan ku rafaadsannahay midda kale masquul la-aan baana masquul way naga wada buuxaan dhibaato badan oo badan oo roobka hadda sheegaya lagu soo xasuustay oo hadda ka hor aan qabno dhibaato u taagnay magacayga waa sayiid axmed baana roobkiiyo si xun loo galay oo guryaana ka dumiyey qaarna dadka ay ku dhinteen un ay markhaati ka tahay way ugu yeelatay saameen waxaana ka mid ah haween iyo maalin markuu roobku da'ayo sidaasaan u taagannahay carruurtana maro ayaan waxa ugu dhignaa bac maryan yuusuf magar gurila'aan baan nahay bacdi noola qoray waana laga qaatay yuand baabahashin kitaandhadi waana laga qaatay marka waxaan rabnaa inaad guryo noo dhistaan oo guryo noo hagaajisaan qaxooti haddaan nahay guddoomiyihii haatay wuuna diidan wax noo qoro aniga kay ani kay tuubaan ku jiraa marka waxaan rabaa inaad nacawsaa guddiga baarlamaanka soomaaliya uu u xilsaaray arrinta xadka ee muranka uu ka taagan yahay ee kenya la sheegay inay ku samaysay dhulballaarsiga ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona lagu wada guddiga maalinimadan maanta in warbixin ay ka siiyeen baarlamaanka soomaaliya arrinta la xiriirta ficilkan ay ku kacday dowladda kenya ee ah in ay kusoo duruqtay xadka ay la wadaagto soomaaliya waxaay sheegeen guddigan inay soo arkeen goobaha qaar ee ay calaamadaysatay dowladda kenya inay ka samayso xuduudda ayadoo sidoo kale ay sheegeen in ay kenya gudaha usoo gashay gudaha dalka soomaaliya sida uu ku waramay brofesor maxamed cumar dalxa oo guddigaasi ka mid ahaa qeybna ka ah xubnihii guddiga hogaaminayay ee gaaray degmada baled xaawo ee gobolka gado ee bartamaha ama koonfurta dalka soomaaliya
annagoo usii kuurgelayna ayaan buulaxaawo gaadhnay abaarihii afartii iyo wixii maragtay ka dambeeyeyna waxaan waktigeenii aan ku qaadanay buulaxaawo annagoo marba meel bedilka ka istaagayna oo haddii ay ahaan lahayd meesha dhagaxyada damaarkii hore ingiriiska uu suray ee gurka loo yaqaano iyo meelihii iyaga ay qodeen ciidamadii iyagana kenya ee la sheegay derbiga inay ka dhisi rabaan maaragtay mashruucaasi ujeedadiisa kolleyba oo kenya waxay rabtaa iyadaha ku sheegto laakiin godadkaasi markii aan aragnay dana meelo kale haddana ayaa iyagana isla xuduudka ah ayaan gaadnay oo meelo iyagana saas oo kale dhagaxa guudka loo yaqaano ee sooidulbeeraadii isticmaalka ay dhigan ay ka mid tahay dabadeedna geed uga caansan deegaanka xuduudka ku yaalo ee geed toostoosi geed toosiye maaragtay ee xuduud la yidhaahdo toosiye xuduud marka ayaa sidaasi isagana aan ku dul istaagnay oo intaba warbixin aan ka dhegaysanaynay brofesor maxamed cumar dalxa ayaa intaa ku daray in dadka ku dhaqan xadka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya ee beled xaawo ay diyaar u yihiin in kenya ay ka difaacaan dhulkooda waxa uuna sidoo kale tilmaamay in kenya haatan ay usoo xeedatay boobista dhulka soomaalida iyadoo hore u sheegatay qaybo ka mida badda soomaaliya dhinaca kalena wararka laga helaya xarunta baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in weli baarlamaanka uu u furmi laayahay kooram la-aan iyadoo ayna soo xaadirin xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo la filayay maanta in warbixin ay ka dhagaystaan guddiga soo indhiindheeyay xadka labada dal u dhexeeya ee muddooyinkii daba muranka baahsan uu ka tagnaa ayadoona ajandaha kulanka maanta uu ahaa aqrinta waxyaabaha laga sugaya ama xogtii laga sugaya guddiga baarlamaanka oo u diray halkaasi kuwa uu muddooyinkii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay degmada baled xaawe ee gobolka gado qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegayaa inaysan fadhiga soo xaadirin waxaana sidoo kale fadhiga weli aan gaarin guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu waday inuu shir guddoomiyo kulanka maanta dhex mari doona ama baarlamaanka ay ku leeyihiin xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa waxaa la sheegayaa in maanta gacanta ay ku dhigeen ilaa iyo soddon iyo saddex ruux oo la sheegay in ay soomaali u badan yihiin waxaana dadka laqa qabtay la sheegay inaysan haynin warqadaha sharciga ah ee dalka ay ku joogeen ayadoona ciidamada ammaanka dadkan saddex ka mid a oo ay qabteen oo lala xiriirinaya falal amni darro ay kasoo jeedaan koonfurta dalkaasi suudaan dadka laqa qabta ayaa waxaa la geeyay xabsiyo ku yaala gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaana mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda kenya oo la hadashay warbaahinta ay sheegeen in dadkani cadaaladda la horkeeni doono waxaana uu sidoo kale tilmaamay cid allaaliya ciddii lagu waayo wax dembi ah dib xurriyaddooda loo sii doono dadkan laqa qabta ayaa badankood waxay yihiin dad dhallinyaro ah xilli muddooyinkii lasoo dhaafayna sidoo kale ay soconayeen qaqabashada dadka lala xiriirinaya falalka amni darro kenya ayaa iyadu ka boqdan qabto in weeraro la mid a kuwii hore kaga dhacay gudaha waddankeeda ay ka dhacaan mar kale ayadoona inta badan haatan al-shabaab ay kala kulmayso cadaadis dhanka dagaalka ah ee kula jirto ayadoo kenya ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya magaalada baydhabo waxaa maanta lagu qabtay munaasabadda sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii xilka maamulkaasi u qabtay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayadoona munaasabada lagu weyneynayo ay ka dhacday magaalada waxaana magaalada sidoo kale ka qayb galay munaasabadaasi xubno ka tirsan xukuumadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya odayaal iyo waxgarad ayaa goobtaasi ka hadlay ayagoona dhammaantood ugu baaqay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan horumaro loo gaarsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada saddexda ee maamulkiisa uu ka arrimiyo waxaana shariif xasan sheekh aadan oo madashaasi ka hadlay oo sheegay inuu ku dadaali doono sidii sare loogu qaadi lahaa tayada deegaanadaasi sidoo kalena la xisaabtan loola samayn lahaa xukuumaddiisa waxaan bilaabay inan ila damaystiro horna nin lawadiyo codsadaana dadka gobolladon abtirsadan weerkastii rogaan gacantii oon baahana siyaasadii oon baahana ogolaashadii oon baahana aan baahana inayoonay na tilmaaman aan baahana inayoonay lagoladan aan baahana inaan ogolaadan aan baahana marka runtii intii ogolaatay amana tilmaantin amaadnagaana deentadhamagna walay ka codsadaana intii oonayna tilmaaman ruqyaahunanti oonayna aragaayaan inuununay ama unashiryadan teladahayn unashiryadan teladahayn ama jarta waa niilataliya ama niilatalada ama waa niilaqoodoba waysan oobon hel eedadaan dhawayna irdooniyonoob ilaahay diidna maarsa sadiidii ee dhawaaheen wasiiradii kadamboyti dhadhaariyey wasiir walba geusee la warsado doono may qabati may kiin qabsame may kiin dhaman may jeeda geusee warsado doono oob ilaahay deersii muddo saddex bilood ee ku dhimasan rajeeyo runtii dad badan oo dadaal badan muuji iyo jaraan runtii walan qabadaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo maamulkiisa waxaa lagu dhaliilayaa weli inaysan hirgelinin baarlamaanka maamulkaasi sidoo kalena maamulkiisa weli ma lahan wax madaxweyne ku-xigeen ah taasoo ah eedaynta inta badan uu la kulmaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo muddo sanad ah weli aan yeelan madaxweyne ku-xigeen iyo sidoo kale wax baarlamaana maamulkiisa ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya dalka faransiiska waxa ay sheegayaan in waqooyiga magaalada baariis laga maqlayo rasaas xilli sidoo kalena qarax uu ka dhacay halkaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka heegan buuxa la geliyey ayadoona haatan baaritaano iyo howlgallo ay ka soconayaan qaybo ka mida magaalada wararku waxay tilmaamayaan in qof haweenaya uu isku qarxiyey meel waqooyiga kaga beegan magaalada baariis ee xarunta dalkaasi faransiiska oo dhowaan uu ka dhacay weerar mas-uuliyaddiisa ay dhabarka u ridatay kooxda daacish faransiiska ayaana tan iyo wixii markaa ka dambeeyey waxa uu kordhiyey duqaymaha iyo dagaalada uu kula jiro kooxda isis ee ka dagaalantaa gudaha waddankaasi siiriya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigu aa maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu